waxaad haatana kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
maamulka puntland waxa uu soo jiray labaatankii sane lasoo dhaafay maamul ahaan maadaama uu muddo soo dhisnaa puntland waxa uu leeyahay salka adag iyo shuruudo shaqaynaya marka loo fiiriyo maamulada kaleeto ee qaarkood dhowaantan la dhisay ee aanan qaraha weyn ku taagnayn haddaba labaatankaasi sano ee maamulka puntland uu soo jiray waxaa mar walbaba madaxweynaha soo dooranayay baarlamaanka puntland oo ay qudhooda soo xulayeen hogaanka dhaqanka qabaa'ilaadka ee gobolada iyo degmooyinka puntland dad badan ayaa u tiirinaya baarlamaanka puntland in uusan soo saarin wax shuruudo ah oo ka hor imaan kara maamulka intiisa kale si weynna waxaa loo sheegaa in baarlamaanka mar walbaba si weyn uu uga dambeeyo talada iyo shaqadana uu ku waafaqsan yahay maamulka markaasi jira oo madaxweynaha uu u horreeyo haddaba sidee arrimahaasi wax uga jiraan waa qodobka barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee puntland cabdixakiim maxamed axmed isagoo ku sugan magaalada garowe ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ugu horrayntiina wuxuu ii sawirayaa xaaladda guud ee magaalada garowe oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wafuud fara badan ay ka qayb gelaysay caleemasaarkii xalay lagu caleema saaray magaaladaasi madaxweynaha cusub ee puntland waa hagaag mudana guddoomiye cabdixakiim maxamed axmed bal soo dhowow ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o e da ku soo dhowow waan ku dhowahay aad baana idiin salaamayaa mesha v o e waan idinka mahad celinaya insha allahu iyo inta ku jirto akhyaarta kalaaba waa tahay aad baad umahadsantahay guddoomiye inaad waktigaaga noo soo hurtay waana kaaga mahad celinaya ugu horreyntii bal haddaan bal ku yaro hormarno waxaad iiga warantaa qabanqaabada iyo guud ahaanba xafladda sida looga soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland sahroy xafladda tan xoog baa looga soo qayb galay waxaan la odhan karaa cid ka maqani ma jirto haddii allaha wadani ogolaado waxaa yimid dawladdii federaalka ahayd oo labadii goleba ah amba saddexdii goleba golihii aqalka sare iyo golihii aqalka hoose iyo iyo xukuumaddii waxaa kale oo yimi maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka sida southwesty jubbaland galmudug hirshabeelle waa lagu dhan yahay cidina ma maqnaa insha allah waxayna ka jeediyeen khudbado kala duwan iyo dee kelmadahooda ay kuleeyihiin marka hawshaasi insha allahu si fiican ayay u dhacday ama deshinta dadka ha noqoto ama soo dhaweyntii ha noqoto ama qaabilaadii ha noqoto ama xafladii ha noqoto waa tahay aad baan u gartay mudana guddoomiye waana la soconay si fiican xafladii guud ahaanba qabanqaabadeeda maalmihii lasoo dhaafoo dhanna socotay bal xilligan aad joogto adigu waxaa tahay guddoomiyaha cusub ee maamulka puntland ee baarlamaankiisa shanta sano ee soo socoto waxaad iiga warantaa waxa hortaada yaalla hadaf ahaan waxa aad ku taamaysid sahroy taasi waa iska caddaan anigu dee waxaan fikeraya iyo waxaan maskaxdeeda ka keenaya midna maaha saadowta butaha shuruuc bay leedahay waana maamulkii ugu da-da weyn soomaaliya waa hadda seasonkii shan iyo labaatanaad sanaad ugu socdo sanadkii kow iyo labaatanaad bay ku jirtaa marka waxay leedahay shuruuc dhamaystiran kuwaasaan ku shaqayn doonaa oo ugu horeeyo dastuurka dowladda puntland iyo xeeroosaadka golaha wakiilada ee aan odayga u ahay intaasun baa hadafii noqon doonta wixii kale soo kordhaa waxa weeye waa hawlo uun lagu waajihi doono hadba qaabka ay yihiin iyo sida ay og yihiin waa gartay si fiican ayaan ku gartay guddoomiye waxaa ku jira mid ka mid a dhegaystayaasheena v o e da oo dalka dibaddiisa nagala soo xiriiray haddaan bal asaga ku hormaro kadibna gudaha ayaa dad iyaguna ay ku jiraan khadadka telefoonada soo dhowow walaal ugu horreyntii magacaaga halkaad joogtid iyo su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa guddoomiyaha cabdixakiim maxamed axmed magacayga waa maxamed baadil axmed oo jooga wadanka jarmalka guddoomiyaha waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aashuna waxay tahay puntland sida la ogyahay way labaatan jirsatay oo sanadkii koob iyo labaatanaad baa hosta hadda usocdo sida ka dhawaajisay afar nin baa kaa horeysay oo guddoomiyayaal baarlamaan ahaa kii shanaad baa taan umaleynaya haddaanan khaldanayn kollay wax taariikh cado ay ka tageenna afartii kaa horreysa ma jirto oo niman kuraasi iska fadhiyay ahayd adiga ka guddoomiye ahaan maxaa kuu qorshaysan shanta sanoo soo socota oo aad puntland rabtaa inaad gaadhsiiso hadday ahaan lahayd doorasho oo dib uga dhacday ilaan labaatan sano dawlad jirta haddana aan doorasho aan qof iyo codkiisa aan gelayn waa dhibaatee maxaa adiga kuu qorshaahoo maanta meel kuu yaallo oo aad rabtaa inaad shanta sano o aad kursiga ku fadhido aad ka shaqayso mise afartii kaa horreysay sida ufadhiyan oo kale aad rabtaa waad ka fadhiisan doontaa waana madsanta horta maxamed baadin axmed aad baad umahadsan tahay su-aashaasna waana sida ugu hufan baan kaaga jawaabi doonaa anigu horta ma oranayo waxaa may qaban raggii aniga iga horreeyey qofaan wax qabanin adduunka ma jiro ama ha yaraado ama ha badnaado wax qabad uun bay qabteen marka lama oran karo taa waxaan siahay hadalka halkaa waad ku yar godatay markaan ka gudbo halkan doorashadaadi weydiisanaa doorasha puntland way ka dhacdaa waliba waxaa ka dhacda doorashada soomaaliya doorasho ka dhacda ta ugu quruxda badan sanad kastaoo la isdooranaya puntland waxaa ugu dambeysay kow iyo soddonkii oo baarlamaanka lasoo furay waxaa ku xigtay afartii oo la doortay guddoonka baarlamaanka waxaa ku xigtay sideeddii oo la doortay madaxweyneha madaxa xubeenka weliba si daafuran oo life ah oo adduunka oo dhan laga daawanayo cid kastoo daawatayna ay abrisiyeed garaysay ama ay ka mahad celisay ama ay nagu hambaliyeysay marka niyo waxaan u malaynayaa maraha adiga waxyaabahaasi dhinacbay kaa mareen haddaad ka wadid doorasho one man one voodana puntland way u socotaa insha allahu waana bilaaban yahay broseskaasi annaga ka baarlamaan ahaan wax haba yaraatee xeerarkii iyo wixiina laga sugayay oo shuruuc ahaa kulli waan diyaarinay waat madaxweyne aad gudidii guddidii guddidii guddidii guddidii way magacaaban tahay xataa in la kala diro ayaanu diinay guddidii shaqaynaysa weli iyadaa magacaaban waana shaqayn doontaa waxaana rajaynaynaa biidni illahi tacaala sanadkan u horeeya inaan bilowno broseskii one man one vote hadda ameerika baarlamaan ahaan maalinka isniinta waxaa noo iman doona guddidii hawshaas electoral commission ka ahayd guddiga gumaalgaarka ahayd waxaan ka dhegeysan doonaa warbixintooda iyo meesha ay wax u marayaan halkaasaana annaga baarlamaanka iyaga cusub iyo maamulka iyagan cusub kala jaan qaadi doonaa waxaana rajaynaynaa biidni illahi tacaala inay sida ugu hufan hawshaasi ay usoo aftiranto waayahay marka waxyaabahana waan ku xusuusiyey marka maxamed hawsha waxaan sidaa intaasi way ku filantahay jawaab waayahay aad baad umahadsan tahay tan maxamed anigoo sii tixraacaya waxaa jirta in horey loo sheegi jiray in maamulka puntland dhinaca marka ay timaado sharciyada sharciyo badan oo baarlamaanka uu soo saaro meel mariya inaan la arag madaxweynaha ayaa wuxuu keena ay ku raacaan ayaa la leeyahay marka ka sokow inay wax fiican tahay in maamulka madaxweynaha iyo inay israacsan yihiin guud ahaanba baarlamaanka oo wada shaqaynta ay ku jirto haddana markii dhinac laga fiiriyo shuruudihii iyo sharciyada lidinkaga baahnaa sidee baad u wajihi doontaan shanta sane soo socota camal inaad sida shareecdeedu qabtaan u wajihi doonaa dadkuwa marar baan waxaan isiradaa markaan kaftamo dadku ma waxay jecel yihiin xukuumad iyo baarlamaan mar walba is haysta oo jaqjaq leh iyo mar walba mooshin socda miyay dadku jecel yihiin mashidabay ka helaan waa su-aala aan mare laisweydiiyo waayo baarlamaan iyo xukuumad waa shaqaynayaa ayaanu nahay mar kastana annaga waxa weeye dalkaynu joognana duruuftiisa waad garanaysaan qofku waxa fiican inuu waaqaca og yahay waaqacana dadka wax ku weydiiyo waaqacana loogu jawaabo ama realitydu ku nool yahay annaga meeshaan joognaa waa dal sideed iyo labaatan sano burbursan waxa weeye hadda sida loo jawaabaa loo dhufiyaa taasaa nagu khasbaysa inaanu dadka isu celinno inaanu odayayno mar baarlamaanayno reerkana aanu naqrayno isagoo xayeeshadiisa iyo wixiisa iyo maxay ahaydeen kiisa xoogale iyo kiisa taagdarale ay wada socdaan cidda marka jecel inaanu dhexda ku kala goyno oo ku kala daarguflayno oo isqabsanno oo jaqjaqlayno oo qayb ka tagno waxaan seenahay dan soomaaliyeed iyo dan buntaan midna ka tagi maayaan waxaan jeclaan lahaa dhegaysto kale inaan khadka telefoonka isla dhinaca puntland aan kasoo geliyo waa gabar magacaa ku bilow walaal wuuna ku maqlayaa guddoomiye cabdixakiim maxamed axmed magacayga waxaa la yidhahdaa suleeqo maxamuud qawowsade waxaan ahaa gabadha weliye madax banaan cabdixakiim guddoomiyaha baarlamanka waa horta u hambalyeynayaan marka koowaad baarlamanka puntland waa lixdan iyo lix xildhibaan waagii hore xildhibaanada baarlamanka puntland uu wakiilka ka yahay guddoomiye cabdixakiim waxaa jirta in ay hal gabar ku jirto lixdan iyo shanta kalena ay tahay rag ayagoo ay saas tahayna dumarkii ma waxa afka qabtay ma isimadii ma beeshii ay kasoo jeedeen dumarku ma waxaa la isleeyahay waa dumaroo waxay ku wanaagsan tahay guryihii waxaa arkaysaa wadamada caalamka naag ka ah ra-iisul wasaare naag ka ah madaxweyne ku-xigeen inkastoo anagu sharcigan islaamka uusan qabin ma dhici doontaa in ay ku dhacdo gabadha hadda ku jirta xildhibaanka ah baarlamanka lixdanka iyo lixda xildhibaan oo ay ka tahay hal dumar ah in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland doctor saciid cabdulaahi beni uu madaxweynaha ka yahay puntland in golaha wasiirada lasoo magacaabi doono inaysan ku jiri doonin dumar ama ay ku yaraadaan haddiise loo keeno baarlamanka puntland ma ansixin doonaan waa su-aasheeda koowaad waa tahay sileeko sileeko laba saalood baa su-aasheeda naftigooda labaysiyo horta sileeko waa waa waa ka guddoomiye hambaryada aad bayna umahadsan tahay su-aasheeda markaan galo sileeko tan gabdhaha waad weydiisay gabdhaha horta su-aasha haddee eldareska baa lahaa qolada wax soo xusha laakiin markaan kuu soo koobo jawaabteeda waxaan seeyahay gabdhaha wax doonayay waddadii saxda ahayd may marin waddo khaldan bay mareen sidaasayna wax ku waayeen gabadha tan keligeeda soo gaseena waddadii ugu saxsanayd bay martay sidii bayna wax ku soo heshay aan ku qeexo gabadhani dadkan waad ogtahay puntland waxa weeye dadka isimada iyo cuqaasha baa soo xula iyo beeraha qofku beel buu ka tirsan yahay gabadhu beelbay beelbay ka tirsan tahay gabdhu gabadha kale beesheedii bay u tagtay waxayna weydiisatay xubin raggii oo tuban baana la siiyey waxaad ku tusinaysaa respectiga ama xurmada loo hayo gabdhaha raggii oo taagtaagan baa iyada horta xubin la siiyey laba xubnood bayna ahayn reerkaasi xubintii kale markaas nin siiyaan waxaan isleeyahay gabdhaho dhan hadday waddada gabadhaasi martay ay mari lahaayeen sidaasay wax usoo wada heli lahaayeen dadkuna way xurmeyn lahaayeen waana gabdhaha waa la jecel yaha dhaqanka soomaalida qabaa'il baaba iskulaysa oo iskulaysta waa qodob qolada kale waxay mareen waddo khaldan markaan leeyahay waxa la yidhaahdo qoondo dumar oo anagu qabiilka qoondada dumarka cid isim u ah iyo cid cuqaado ah midna ma naqaan waa la garan waayey iyagiina markii dambe way garan waayeen dee cuqaashii wax weydiisan lahaayeen iyo isnadii wax weydiisan lahaayeen qoondada dumarku baan maqalaa marka qoondada dumarka yaa kuu isima yaa kuu caaqir ah yaa kuu odayaal ah qabiilkaasi xagee degaa xageese ku nool yahay waddadaa khaldan bay qaadeen oo wax ku waayeen gabadhaasna waddadaas xasan bay ku heshay waxaan kaloo gudnayeysa oo aan ku tusinayaa gabdhaha in wax loo ogol yahay gabadhaa keliya noo soo gashay baarlamaanka annaga toban madax guddi buu baarlamaanku leeyahay oo oo guddiyada xukuma inaan respecti u ogol lahay gabdhaha u ogolahay wax caddaynaya guddi bay xukuntaa oo tobankii maanu kusoo daray guddi bayna madax u tahay gabadhi taas marka waa taas weeye tan aad leedahay golaha wasiirada taasi madaxweynahay u taallaa anigu hadda ka jawaabi karmaa laakiin waxaan isleeyahay rajadayda waxaan isleeyahay in gabdha wasiiraayo ay soo dhixi doonaan xukuumaddana ay ka mid noqon doonaan laakiin saameyn baad ku yeelan kartaan in haddii gabdhaha wax yar ama aan u qalmin la siiyo inaad tidhahdaan ha lagu celiyo ama haddaan la keenin waxaasi ma ansixinayno annagu gabdhahayaga waanu jecelahay marnana meel xan dhigi mayno mana aha hadday xukuumadda wax ka waayeen haddii baarna wax ka waayeen waa necab yahay arrintaas sax maaha waa taa aad baad umahadsanta guddoomiye haye sulaqo maxayta su-aashaada labaad adoo soo koobaysid fadlan su-aasheeda labaad guddoomiyaha baarlamanka puntland cabdixakiim waxaan leeyahay baarlamanku waa indhaha shacabka waxa weeye waxay matelaan shacabka reer puntland oo dhan guddoomiyuu ka yahay guddoomiyaha baarlamanka anigoo kula hadlaya suleeqa ah siduu hore u sheegay sahroy waa guddoomiya waa isnaqaanaa in badan baa soo wada shaqeynay ma aha nin xun waa guddoomiye aqoon leh haddana haweenka dhinaciisa garab siinaya laakiin su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxa uu yidhi golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono waxay u taallaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland doctor saciid cabdulaahi beni waxa fulinaya waa baarlamankii wakiilkii guddoomiyihiina waa isaga cabdixakiim baarlamanku ma ahan si aqalibeed ama si cod hoose inay ugu fartaagaan oo ay yidhaahdaan saysan gabar ku jirin ama laba ay ku jirto ay intay codka siiyaan ay yidhahdaan waa ansisan yahay golaha wasiirada ayagoo la yareeyey sagaal wasiir laga dhigay haddana ee la yidhaahdo dumarkii qoondahoodii in aysan helin waxaa macnaha dhaliisha ay fuuleysaa waa guddoomiyuhu guddoomiyaha ma ansixin doonaan iyo lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira baarlamanka waa su-aasheedu laakiin waxaa anagu ka rabnaa waayahay soo koob fadlan waktiga aad aad noogu yar in uu noo fiiriyo annaga ka dumar ahaan waa soo gabagabeynaya shaarc waa mahadsan kadum guddoomiye ahaan waxaa ka codsanaya aniga suleeqo maxamuud kawasa oo garowa jooga aad baad umahadsantay laakiin cabdixakiim waxaan ka rabnaa qoondaha annaga ka lahayn inuu annaga inoo eego waayahay waad mahadsanta suleeqo garowa joogta haddaad daqiiqad bal ugu soo koobi kartid wax ka yar inaad u jawaabtid
sileeko waama u koobayaa sileeko waa mahadsan tahay sileeko horta gabdhaha ma dafin kow shaqada gabdhaha keliya hadda loo doonayaana wasiiro iyo baarlamaan maaha shaqadu way ballaaran tahay shakina kama qabo inay soo geli doonaan xubno gabdhacay golaha wasiirada laakiin waa runtay anigu waxma magacaabo waa taqaanaa bariga dowladda waa saddex kaas anaga check and balance anaga waxa weeye waxaan leenahay xisaabtan iyo iyo iyo waana garanaysaa baarlamaan baan nahay taas marka ma khaldana markaan leeyahay madaxweyneha utaala laakiin annaga shaqada gabdhaha ma aha wasiiro keliyana maaha baarlamaanna maaha haddana dadka ugu badana shaqeeya weeye gabdho anugu daraanshaha hadda aad sheeganaysaana walaal run markaan kuu sheego sadaqay ma ogi walaa ma ogeyn ma fahamtay waana gabdhahaygii waan jecelahay tii horena xukuumaddii horena way kamid ahaayeen tana way kamid noqon doonaan tan baarlamaankana waxa weeye anigu waxaan se iyagaa waddo khaldan qaaday ee dad badan bay ka noqon lahaayeen marka insha allah waxaan ku koodayaa waxa weeye anagu dhaartaan marana bis aan baan u dhaaranay gabdhaha keliya maana dhaaran qayb bay ka yihiin weliba waa nagu qaali waxa weeye umana dafin loomana dafaan doono waa tahay laakiin idinku hal arrin iska daaya tan aan nitiinaya waa tan gabadh iyo walaal iyo aabe iyo ina adeer iyo nin iyo wax walba isu hayna goormay labada qabiil kala noqon oo dumar iyo roob kala baxnay su-aasha laftigeeda idinka idinku maqan tahay xilli aad kasoo jawaabaysaan waa idin taallaa asalaamu calaykum waayahay aad baad umahadsantay dhegaystaha kale khadka ku jira bal aan siiya asna fursadda soo dhowow walaal magacaagana ku bilow gudoomiye cabdixakiim iyo sahra waa idin salaamayaa magacaygu waa diin cabdilaahi waxaan kasoo hadlayaa magaalada frankford oo wadanka germany gobolada la yidhaahdo sool iyo sanaag muddo badan idinka iyo maamulka puntland waxaa idin dhexeeyey khilaafa isku khilaafsaneedeen soodinta dhulkaas oo midba uu si gaara u sheeganayay adiga nidaamkan cusub ee puntland aa hadda kamid tahay maxaa uga qorshaysan goboladaas su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaantii waad cusub tihiin puntland iyo dowladda federaalkana khilaafka udhexeeya khilaafkii dowladda federaalka sidee baad u wajahaysaan maantana puntland waxaa ka dhacaysa caleema saar ay soomaalidao dhan isugu imanayso mayse uga faa'iideysanaysaan inaad isku soo dhaweysaan dowladda federaalka iyo xubnihii dowlad goboleedyada ee maxaan dhahaye markii hore siyaasadda ku kala irdhoobay waad mahadsantahay gudoomiye aad baad umahadsantahay waayahay niwa laba saalada kaba oon u baahanaya sharax dheer waktigana way ka cabanaysaa saare cabdiraxmed horta tan hore markaan kugu horeeyo puntland iyo somaliland dhulkan marka la eegayo sida hadda caadiga ama doonista dadka way iska caddahay iskuma qabsan karaan annaga labadan maamul maamulna annagaa dhisanay oo mandate baan siinay oo waxa weeye intaanu ka tashanay baanu la dhisanay soomaaliyana way burburtay oo qabaail bay burburtay waagi iyo in isku dhowo soodinaa waxa weye marka waxa weeye maamulkan mandate baanu siinay waxbaanuna ka dhisanay waxaadna ku garanaysaa waad aragtaa hadda kuraasihiisii xataa sida loogu qala fadhiyo ay u qaybsan tahay sool madaxweyne ku-xigeen sanaag gudoomiye baarlamaan meesha dhahda waqooyi bari madaxweyne waxa waxaad garanaysaa wax la dhistay oo la qaybsaday inay tahay laakiin maamulka somaliland aad sheegaysaa waxaan u aragnaa anagu inaana wada dhisan ee cid qabiil dhistay qabiilkaa wixii ugu tegay oo annaga qabaaisheeda ka tegayna inay wadad iska shaqo taga yihiin oo shaqa taga laakiin annaga wax maandayda aanu ka haysan sool iyo sanaag midna dalilna waxa u ah haddii wax la wada dhistay sida tan wax loo qaybsada wax loo qaybsamaa intaasaa kaaga filan dhinac bay ka raran tahay beesha dhexaa wixii jireeba haysata inta la joogtaana waa wiilala jooga saan arko aniga marka hadduu maamul udhexeeye yahay ama khilaaf la oran lahaa isku khilaafsan yihin lama oran karo waxaa la oran karaa somaliland baa ba waxaan oran karaa somaliland baa waxaanay lahayn doonaysa dadku doonisa bay leeyihiin waxaa lagaga bixi karaana waa in afti la helo afti haddii dadka loo qaado dee waa la kala bixia marka dad dhulkaa aad sheegaysaa waa puntland wixii puntland ka daadisa iyadu waa meesheeda si gaara looga hadlaya laakiin waa puntland taa intaasaan kaga baxaya waata gudoomiye adigoo mahadsan ha su-aasha kale intaad u gudbin somalilan ayaguna ayaga laftirkooda waxay dhahaan dhulkan waa dhul somalilan labada dhinacba qabaa-iloha loo kala deganaado ama maamuladu ha ahaadan haddana laakiin dhul ahaan ayaan qiimeynaynaa ayay dhahaanoo somalilan sidaasay ku noqdeen sool iyo sanaag iyo dhulkaas saasay ayagana u dhigayaan warka dhankooda sahray ingiriis baa na gumaysan jiray weye daliilkooda adduunka taarikhaha waa laga saaraa gumaysi looma sheego sooma diranin waxa weeye inay daliishadaan gumaysigii ingiriis wax saxa maaha dadka adduunka waad aragtay cid tiraahdaa cid khasabtaa ma jirto adduunku meesha uu maraya waad og tahay waxa weeye cid walbaa doonisteeda iyo iraadada shacabkaa iska leh shacabku cidda uu doorta unbaa u noqonaysa ciddaas unbaa u noqonaysa madax iyo dal iyo mas-uuliyad laakiin dusha waan waan ku sheeganayaa wax soconaya maaha wax saxana maaha waxaana kugu koobay hadday jirto baan ku yidhi in wax la wada leeyahay waxa maamulka somaliland dadka waa la qaybsan lahaa waxbaana ka wada dhexayn lahaa taas baa kuugu filan marka waxa weeye sool iyo sanaad waa puntland puntland bay wax ka dhisteen iyaday yihiin ama gaabiska puntland waxay ka gaabisay waa arrin gaara waa tahay waa aad baad umahadsanta guddoomiye su-aasha labaad haddaad u jawaabto dad badanna ay qabaan xataa khadadka telefoonadana la iigu soo diray intii aan barnaamijkan bulshada u bandhigay waa midda ku saabsan sida aad isugu soo dhoweyn kartaan dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadoo kala taagan iyo iyo howshaan jirto walaal horta waxaan ku marka hore kuu sheegayaa puntland labaatanka sano ay dhisnayd ama labaatankii sano markii la asaasay hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo soomaaliya hadafkii kiibaan horta ku taagannahay dhowr reedana waa isu soo dhaweynay mar hadday caawa ama xalay wada joogeen maxay haydeenay meesha la yidhaahdo garoowe madaxdii soomaaliyeed oo dhan ama mucaaradahaat ama maxaafid ahaat taa laftigeeda isu soo dhaweyna halkaasay ka bilaabatay waxaanu rajaynaynaa wixii dambena inay dhammaadaan ama puntland iyo dowladda federaalka ah ma jiri doono insha allahu khilaaf ka dhaxayn doonaa biidn illahi tacaala madaxda cusubna hadda uma aha arrintaasi arrin maxay ahaydeene la-eg ama ay ku tashoon yihiin annaga qaran soomaaliyeed baana deeqa midnimo soomaaliyeed baana deeq doona la-eg way jirtaa maamul baanu nahay waxna waa laleey waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay intaa keliya waanu iska fahmaynaa dowladda iyo waxaanu xaq ugu leenahay iyo waxay xaq noogu leeyihiin waxaana rajaynayaa ma dhici doonto khilaaf unbo puntland iyo dowladda federaalka ah ha waa aniga su-aashaas baan doonayaa dowladda federaalka iyo puntlandna wax ka weydiiyey guddoomiyaha adigoo raalia magacaa ku bilow iyo halkaad joogto magacayga fahad xasan dhaqane waxaan joogaa jarmal waqooyi jarmalkan ku noolaha adiga iyo guddoomiyaha waa idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan weydiiyey maadaama ay run puntland kusoo qulqulayaan dowladii federaalka hadda inta ugu badan madaxdii dowladda ma ahan waa mucaaridkii ama dad macnaha dee dowladdu qayb ha ka ahaato marka sidee man madaxweynaha cusub ee dani hadda uu xiriirka soomaaliya iyo puntland uu noqon doonaa anigu waxaan isleeyahay maadaama ay mucaaradkii soo cararayaan waxay reedaan jaaniska faa'iidaysi ah oo ay rabaan dowladda iyo puntland inay iska hor keenaan aan isleeyahay maadaama mucaaradku aad ay ugu kacsan yihiin dowladda soomaaliya maxay ka yeeli doontaa arrinkaas dowladda puntland ee cusub ee hadda dhalatay ee berri waa maadsan tahay mucaarad horta qalkan kusoo qulqulayaa ma jira dadku waa wada imanayay mucaaradkuna waa imanayay ayagu waa mucaaradkii keliya a kusoo qaruuray dadkoodii mucaarad keliya halkan ma joogo aqalkii sare aan kusoo dhaweynay oo guddoomiyihiisi iyo waftigii hogaaminaya joogaan mucaarad baa kuma naanugeyn anagu golihii shacabka ayaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad mahad cawad iyo golihii shacabka uu hogaaminayo oo labadii goleba waliba ah wasiiradii iyo xildhibaanadii labadiiba ah aan kusoo dhaweynay oo jooga madaxweynihii baa jooga anu mucaarad kuma naanugeyn hadda aan sheegayo oo dhan xasan sheikh baa yimi madaxa xasan sheikh mucaaradka sheegaysaa yahay wax maamuladii xubnaha ka ahaa dowladdaa yimi iyaguna oo jooga waa lagu dhan yahay taas laftigeedaa soo dhaweyn ah waxaan kaloo ku xusuusinayaa annaga halka khilaaf kana dhalan maayo wanaagun baa ka dhalan doona madaxweynuhuna shalay warqad buu soo saaray uu leeyahay wax shirar siyaasadeed a laguma qaban karo ama ijtimaatimo siyaasadeed ujeedaduna waxay ahayd inaan mucaaradka iyo cid kale oo qaraanka doonaysa aanay ka faa'iidaysanin taana waa la joojiyey cidda haddaa sheegayso mucaaradana cid baratakoortiisa iyo cid soo dhaweysay iyo cid boolagu qaadatay toonihi ma jirto arrintaasi marka arrin arrin arrin wax ka jiraan maaha puntlandna waxa weeye waa hooyadii federaalka waa hooyadii soomaaliyeed hadafkeedu waa qarannimo soomaaliyeed waxaana isku dayaynaa waxaa xataa jira halka inaan ku dhamayno haddii allaha uga diro qora guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta waxaynu ku eegnay baarlamaanka puntland waxaana marti iigu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee puntland cabdixakiin maxamed axmed barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad ayuu umahadsan tahay saaraha cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haddaba sida aad ku dhegaysateen barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiim maxamed axmed qodobada uu ka hadlay uu barnaamijka kaga hadlay waxaa ka mid ahaa xaaladda gobolka sool iyo rabitaanka siyaasadeed ee dadka ku nool deegaanadaasi haddaba wasiirka horumarinta biyaha ee somalilan salebaan yuusuf cali koore oo v o eeda u waramay ayaa ka jawaabay qeybta uu guddoomiyaha baarlamaanka puntland uu kaga hadlay deegaanada sool iyo sanaag waxaana uu u waramay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac aada iyo aad baad u mahadsan tahay anigu fakerka ninka guddoomiyaha baarlamaankii uu sheegay waxaan u arkaa nin aan runtii xoogogaal u ahayn historyga somalilan iyo sidii ummadda somalilan ay wax ku dhisatay ama ingiriis ha noqoto ka hor ama xornimada kadib ha noqoto ama sidii markii dambe ee dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay sidii somalilan loola soo noqday horta marka ugu horeysa dowladda somalilan waxay ka horreysay maamulka puntland toddoba sannadood waxaa wada joogay meeshii lagaga dhawaaqay burco dhammaan madax dhaqameedyada ka soo jeeda sool iyo sanaad ninka hadlay suldaankiisii guud wuu joogay maalintii burco lagaga dhawaaqay oo ina maxamuud cali shiraac ah ina garaad maxamuud cali shiraac ah oo hayay wuu joogay dhammaan dadku iyaga oo ku kalsoon taariikhdooda iyo jiritaankii somalilan ayay yimaadeen burco oo lagaga dhawaaqay toddobadaa sannadoodna way kala horreeyeen waxaan u malaynayaa waa raggii dibadaha ka soo noqday oo aan xog badan u hayn taariikhda dalkani somalilan uu soo maray marka laga soo bilaabo kun sideed boqol iyo siddeetan iyo afartii ilaa iyo maanta laakiin wasiir wuxuu sheegayaa oo yidhi in mandateka iyo ogolaanshiyaha ay u badan yihiin ama ay siiyeen puntland shacabka deegaanada ku nool marka marka laga yimaado taariikhdaa hore iyada taasiba ma jirtaad leedahay waxa weeye arrintaa waxba kama jiraan dadku hadday mandate bixiyeen shirkii kow iyo sagaashankii ee lagu qabtay burxo iyo kii boorama ninety threegiiba cid aan joogin oo madax dhaqameeda iyo cid siyaasiyiina oo aan joogin oo ka tirsan deegaankaa uu ka hadlaya ma jirto waana wax taariikhiya waxaan iska leeyahayna maahe waa waxa goobjoog loo wada ahaa geesta kale dhinaca saami qaybsiga ayuu taabtay oo dee dabcan puntland in guddoomiye baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihii la kala qaatay dhinaca somalilandna cid gaar u badan tahay adu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladan guddoomiyuhu ka hadlay dabcanna xilalka ka haya somalilan saami qaybsigaasi ma jira uu guddoomiyuhu taabtay se seed u aragtaa qodobka ah inaad siyaasiyiintaasi halkaa iska tegeen shaqo tegeen
taasi horta waxa weeye waacay anigu ma caytamayo dadkan iyo dalkan somalilan maanta cidda faraha ku haysa dhulka uu ka hadlayo iyo cidda maamusho waa la garanayaa cidda boqolkiiba sagaashan maanta maamulka gacanta ku haysaa waa annaga dadku haddii waxaad ka muuqata ummadda cid xoog lagu qabtay ma jirto ummaddu iyagoo ogolaanshaabay maamulka qaateen laascaanood waa la og yahay xerigaalo waa la og yahay dhammaan hadduu ka hadlo xagga waxaa qaybta kuraasta waxa qaybta kuraasta waxaan leeyahay wax ku filan ama u u beegtooma deegaanka aan kusoo jeedno ka soo jeedno waa ku fadhinaa hadday noqoto ra-iisal baarlaman guddoomiyaha baarlamanka somalilan midda kale qodobka aan isleeyahay waa in la in la sheego ayuu leeyahay waxa weeye puntland qoys baa wax ku qaybsaday halkan somalilandda la yidhaahdo ayaa wax ku qaybsaday oo aad iyo aad ugana dhul badan ugana dad badan ugana dad duwan ayaa halkan wax ku qaybsaday marka sidaa loo eego kuraasta aanu ku haynaa kuraas la odhan karo waxbaa maqan ma aha eh waa kuraas ku filan oo kuraasta ugu saraysa waxaad ka garanaysaa maanta ra-iisal baarlamanku waa deegaanka wasiirka arrimaha dibaddu waa deegaanka wasiirka gaashaandigu waa deegaanka wasiirka biyuhu waa deegaanka wasiirka howlaha guud waa deegaanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guurtidu waa deegaanka taliyaasha ciidamada intaasay ku hayaan waxa kale waad garanaysaa waan gartay
mala kuraasta aanu haynaa waa kuwa waayo wasiir ugu dambayn haddaan kuweydiiyey iyadana qodob kale oo uu guddoomiyaha baarlamaanka puntland taabtay markaynu taa ka nimaadno dabcan afti buu soo hadal qaaday deegaankaasoo kale laga qaado lagu kala ogaan karo ciday noqonayaan iyada taasi diyaar mowtin haddii aftidaasi timaado si loo kala ogaado islamarkaana arrinkan soo afbeermo nin cidlo jooga ayaa yidhaahda dad aftiha laga qaado annagu waxaan leenahay dalkii iyo ummadii reer somalilan iyo xuduudihiisii iyo deegaanadii annagaa xukunna ummadduna wayna ogoshahay wax alla waxa bulshada deegaankaasi tabanaysana maamulka iyo xukuumadda uu madaxweynaha waddanka hogaaminayaa hogaaminayo diyaar bay u yihiin weliba inay kala hadlaan oo lagala qayb qaato oo tala la isugu yimaado oo la noqdo ummad walaala ah oo isku si wax u aragta qaran isku tashada iyo qaran si u wada dhaqaaqa ayaanu nahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka horumarinta biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali koorre oo u warrameeyey waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac